maamulka iskuulka degmada eeldheer ee gobolka galgaduud yowey ballakawareejiyey alaabwal barasho oo dhammaystiran waynay ku koytay jamciyadda tigaad oo ka shaqeeya saha arrimo walbarashada taaseyti oo saaciidaasa agoonta iyo dadka dantiyar cumar cabdulaahi oo wakiil ku haaya jamciyadda tigaad iyo weyba isu ku warbiyey alaabta walbarasho iyo ka wareejiyeen iskuulka degmada eeldheer baahiyo badan markaan aragnay iskuulka degmada eeldheer waxaan soo gaarsiinay kuraastii ayaanu samaynay iskuulka sidoo kale manhajkii waxbarashada ee dugsi hoose dhexe iyo sare ayaan soo gaarsiinay cabdulaahi afrax oo ku mid ah macalimiinta iskuulka eeldheer oo ka dowhayay magaaga iskuulka iyo macalimiinta wayba isku mahadnagay alaabta la hadeersi
waxaan mahad ballaaran u celinayaa jamciyadda tigaad foundation oo jamciyad ahliya ah deegaankana u dhalatay dad isxilqaamay ee ummadda reer ceeldheer iyo ummadda xamar ee ceeldheer kasoo jeedaba inay wax u qabtaan waxna baraan waxbarashadoodana ay kor u qaadaan jamciyad ahaan u samaystay kuna dadaalay wax badan oo arday ah madaga walbarashada degmada eeldheer anas maxamed maxamuud iyo jamciyadda tigaadka amaani garab surumowka iyo marwalba la teegayeen bahda walbarashada bacd allah subxaana wa tacaala waxaanu mahad celinayaa jamciyadda tigaad ee nala soo gaartay saaciidaad taakulo agab waxbarasho noo samaysay dayactirka foomamka nagu saaciday qalab xafiiseed iyo muqararka iskuulka
waxaan leenahay annaga waxaan nahay waardeenkii dadkana soo xasuustay ee maanta noo soo dhabar adeegay ee noo keenay agabka iyo juhdiga iyo wanaagga iyo degmadeena korudhig waxaan leenahay ilahay mahado ka gaarto aadaan ugu mahad celinaynaa waqtiga ayna soo geliyeen iyo juhdiga badan ay noo keeneen waa ka mahad celinaynaa waxaan ka mahad celinaynaa oo kale tigaad waa dalladeero isbahaysatay oo degmada u dhalatay waana soo xasuusteen allaha xasuusnaadaan mar walba leenahay